wasaaradaha cadaaladda iyo arrimaha dastuurka dowladda federaalk soomaaliya iyo tan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo magaalada baydhabo ku qabdeen tababar ka saabsan arrimaha cadaaladda gaar ahaana ilaaliyowka xuquuqda owlaada warina ku qeybgalaya bahda cadaaladda asluubta booliska iyo heedaha garsoorka maalmo uu soo dareeray aqoon isweydaarsigan iyo weliba diiradda laga saaray sidii korlanka qaadan laha ilaalinta sharciga owlaada iyo horumarintiyo iyo iska hirnaanta hay-adaha garsoorka iyo cadaaladda lamada heer ee dowladda iyadoona ku qeybgalyaalka la siiya casharo muhiime xuseinna ismaaciil maxamuud oo ee la taliyay sare arrimaha xuquuqul insaanka ee wasaaradda cadaaladda iyo arrimaha dastuurka xukuumadda federaalk soomaaliya iyo ku hadali waryaabo aqoon isweydaarsiga lan ku hadali soona sheegay inta muhiimeeta in laisku kaalada sidii loo horumari lahaye sharciga ilaalinta owlaada
wanaga maalmaha kusoo jirnay hawl reyni noo adag markaa mar kasta wasaaradda cadaaladda heer federaal iyo heer state labaduba si xoogan bay mar kasta u wada shaqeeyaan hawlo badan waan ka wada shaqeynaa marka shirkeena maanta wuxuu daaran yahay oo aynu xooga saaran waxa weeyaan inu coordination meeting ahaan iskugu nimaadno oo aynu ka hadalno caqabadaha jira iyo maxaa ku dhahdaye sida xaaladaha kala duduwanaada ka jira stateka ee dhinaca carruurta taasoo ah cadaaladda carruurta iyo sidii aynu kor ugu qaadi lahayn iyo sidna u iskaga kaashan lahayn labada dhinacba xeerar baa jira cusub siyaasado cusub baa jira oo la sameeyo dhaqangalkooda iyo ansixintooda hadday baarlamaanada hor yaalaan iyo haddii gacanta lagu hayaba waxaasoo dhan sidii aynu u kala war qaadan lahayn marka hadda shirkan wuxuu baahan yahay inaynu xoogga saarno aynu ka hadalno bal sideeba laamihiinu iskugu xidhan yihiin wadama kale marka la joogo koonfur galbeed laamaha carruurta ka shaqeeya wasaarado badan madogteena ka shaqeeyaan xafiisyo kala duduwanoo ka mid ah ciidamadaa ka shaqeeya macnaha inji ooyaa jiro ka shaqeeya ama hay-ado kala duduwan sidee u wada shaqeeyaan wada shaqayntu siday tahay maxaa laga bedeli karaa sidee kor loogu qaadi karaa ma laysu xidhan yahay oo si fiican ma layskugu xidhan yahay mise wax ka bedel bay u baahan tahay nacabti mar kasta waa in caqabadahaasoo kale layska wareega iyo wixii siyaasada ee muhiima ay tahay in laysla wadaago marka intaasaynu ka hadlanaa agaasimihii ma umalayna hadduu inaga soo gaari waayo waynu iska sii wadananaa shirgu wasiirkay ku wada jiraan hadduu inaga soo gaadhana alxamdulilah laakiin maadaama daalana hawlo kala biyahan dhan soo wada waxaa fiican bay la tahay inaynu iska sii gabagabeysaneen oo wadano ilaalinta xuquuqda owlaada weliba muhiiman eta badbaadada nololiyo owlaada soomaaliyeed ee inta badan xuquuqaadka asaasiga ee aan ku helaana gudaha dalka soomaaliya